jidkiina maaraysta dambaalkaygu waa baaqe deeftiisu waa guule dhaliyaha kacotoosa dhidibkiyo xarkaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dhambaalkaygu waa baaqe deeftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dumciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kalaforni iyo dhayton minsoodha soo dhaafa nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dumciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kalaforni iyo dhayton bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidyaal kulanta fayla hiraawan fayla ka dhowaada barnaamijka dhallinyarada ee redio arlaadi oo xiliyadan haato isiinku baratan intii isiinku dhugunsataan mawjada f m megahertisa barnaamijka dhallinyarada ee redio arlaadi hadba waliba markaasi una hagaadaanee dhugunsidayaal qodobkii markaasi teegan ama bambahan ini laku hadal oo qoseeya dhallinyarada horumarsha walbarashada iyo weliba qeybo shargadiisan ee dhallinyarada madaase iyo udubdhexaadkan aya ama tiirkan aya barnaamijka dhallinyarada haddii ilaahay raalo ku nagada isbuucan waliba markaasi ka qaada doogne ama ka falanqeyd doogne ee ururka dhallinyarada degmada xudur ee xarunta gobolka bakola barnaamijka waliba markaasiya marti-iinka ahaa gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada xudur ee xarunto gobolka bakola nuur mursal dhiibaan oo armoos iyo weliba armo kaleed ana walku weydii doonaa isbuucanna barnaamijka waliba saaray intanasiinku jeedi doone anoo isiid cali muuse maxamed ateera walibana in farsamey doone saaxiibkaya injineer b k ha ka dhowaada mar kaleed iyo barnaamijka dhallinyarada ee redio arlaade waa hagaagaha dhugunsidyaalla markaleda kulanto faylihawada siin kulanna intiinu barnaamijka hore inku sii gudagelna ama waraysi una waldhana guddoomiyaha waliba markaasi una fiiraane muhiimadda dhallinyaradii leta dhallinyarada waliba jiilha korow ee bulsho kasta markaas ambahan waa nindho iyo weliba mustaqbalka mujtamacga ama bulshada dhallinyarada waliba iyo muhiim ayan wadan kasta oo markaasi ee hafadow iniisa ha kora waana sababta bulshada caalamka markaasi iyo door muhiim iyo insiyaan ah koobcinta owlaada ama dhallinyarada markaasi ee koraasa iyagoona markaasi laku dhisow dhino walba sida caafimaadka walbarashada maadada iyo weliba koobcinta maskaxdiyo iyagoo saas oo kalena markaasi la tababarow qof kasta walaa iisu markaasi ka feelanya dhallinyarada waliba iyo qayb uqaadayna dhisoog iyo horumarka dal kasta oo adduunka markaas ku tirsan wadan kasta waliba is-horumarsiye kore dhiniga dhallinyarada oo markaasi iskiirnaadaan islamarkaasina langmooji iniyo iyanhano markaasi wadanka ka tiirsan dhallinyarada waliba iyo fadaase walbarasho shaqo horumar caafimaad iyo aragtiyo dheer oo dhiniga siyaasadda iniyo markaasi kumuuqdanga dhallinyarada waliba xambaarsiina muhiimadda oo markaasi laha sheegayo dhan oo weliba laaka koobi iniyo iyan dhallinyarada hadda adduunka noola boqolkiiba toddobaatan iyo shana wadan kasta ama magaalo dhallinyarada kanool weliba yoombaahina iniyo lamid nagadana dhallinyarada kale ee kanool degmooyinka ama magaalooyin kaleeda oo haysada golbarashada caafimaadka shaqada iyo weliba horumarada kaleed oo markaasi iyo ka tiirsanyana dhallinyarada waliba lambaahanya ini markaasi lakuraaba ama laku wacyigeliye tahriibka burcadbadeed walbarasho la-aan shaqo la-aan mustaqbal iyo weliba nolol xumo oo dhiniga caafimaadkae ini markaasi la daraysta taas oo qalqalka sheeno kora magaalo ama wadanka markaasi iyo ku noolyana barnaamijkasi horeysiinka sheega dhugunsidyaalaha waliba markaasi yaha martiinka ahaa gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada xudur ee xarunto gobolka bakola nuur mursal liibaan oo un walbada markaasi ku weydii doona ururka wakhtigii la aas-aasi iyo weliba waleabo markaasi usoo qawadow degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ee hadhabaab mudane gadoomiye ankoreyntii adoo magaaninka bilaaba sitaytalka kureed horniinkasii gudagal ee barnaamijka dhalinyarada ee redio arlaadi bismillahi magaaga imayd ahay nuurow mursal liibaan mursal nuur mursal liibaan gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada xudur ciidan maasantiin salaame dhammaan idaacada shaqaalaha idaacada radio arlaadi ciidan mahadsanta gadoomiye sida faleed markaasi inay ku ajiibtay inaadan oo kala qeyb qaadata ee barnaamijka dhalinyarada ee radio arlaadi kubahow gudoomiye marlamaadaha ka dhawaaye ee weliba ankoreyntii sharxaad noo siyaase intiina ururkii weliba faahfaahintiis dheeraad angalna waqtigii lakadoorada iyo weliba ururka dhalinyarada degmada xudur xubno markaasi ku kooban
eeda maadsanta su-aal faylow ururka dhalinyarada degmada xudur atamay baa intana hakalashagay hakashagayayay dheeba hoos ee bahahaayo eemay bahlaha bilaaway tuma lama kun iyo tuma iyo lamadii maashaallahda walaayo kabada mara kolley su-aal lasoo tag meeshii magaaladakan ani magaalada hutur maraqa banaanka lankubahay hiladu oo dawladda goobtiroobi ka baxda magaalada saaskifaaro jeeni muddo sanada una banaanka eldabe meeli lahay degmada eldabe intaasa roogni hal sana kabacdi dibaankanagani degmada hutur hadana hooli meeli kusiigani ilaa hata hooli ururka dhalinyaradii dowladashaysadis awoodada balse anaata doorashaday aana lahayn doorada mayb waa kun toban sagaal bali saddexaad
ciidan fahni weliba koytay qaab doorasho oo lakuwada qanacsanyaho oo qof iyad iyo madaasiika koyti xubno ururka kale ee ninkuranba ee degmada xudur dhamaystiriyana mas-uuli sanadon iyo jaran gaabis yaka jaran oo gudoomiye kalisha iyo shaqeeyahay
maya ururka dhalinyarada laamadey mayb waa mayba ka shaqeeyaana gudoomiyaha ururka dhalinyarada ku-xigeen lamadaley xigeen saddexaad ya jara maydaleeyaa gudoomiye arrimaha bulshada leeyey gudoomiye caafimaad leeyey gudoomiye waxbarasho leeyey maydaleeyaa gudoomiye amni leeyey qaybta amniga marka saasaan qeybsanaa shaqooyin shay dareeran shaqo oo gaabis ama ah walaay gaabis hatuunan aragnoona wal oo awood un an waayn gar un an waaynay kollay saasa masoo magaalada hor masadamada hodor magobolka magaaladaas ku go-doonsanaytay jidadkii rinaayay baaburti iyo baarnaada gaadiidkii lambaahanay sidii la fadaayan wala shaqeeyana badanaa bani diyaarada inay lamareegsidow dadkaas safarka ah maaytawlahaayo magaala hiblaahi ku bahay magaala hiblaahi sheedow dhahow intarna saas kartay hal jid iyo korma jid u sugeena kan beledweyne eey iyada magaalada saas isku ata gaabis walaa unuku gaabina awood daro oo madaas magaaladan oo la kulantay mase jidadkan go-on geeri go-on ka sheenilay gaabisan argaan ciidan goradii ini markaasi ururka useeye urur skirin oo xubnooshina madaasi ee dhamaystirinya jarana maadaama ada sheegtay inay urur ka dhamaystirinya sida adiga xogtanaysidii xafiisyo qalabaysan oo markaasiya kudhiyaayan shirar ama iskaleda diiwaangelinta dhalinyarada kaleed ee ururku mid nagdo ama dhalinyarada kaleed hakabeega nakoysa degmada oysanka diiwaangeliyaasan
iyada maadsanka jara xafiis qalbaysana jara xafiis iyad iyadan qalbaysana menay iyadan qalbaysana haysana iyada saas eka xafiiska xafiisku la isku ah hoolal oo hata una ururkii gaar ahaan in layaa ururka shirarshii masada qobsadaayo ururkii gaar ahaan marna xarun in layaa saas yaa ma jirta laakiin xafiis oo fayle oo qalbaysanal dabna mayba kale hata wasiirkii dhalinyarada iyo sportska markininkoy waa siba eedin dadaalayay maasha allah mayba waqtigusaninkoy wali unbaahantiin hata intadan yani sheega janari isla kulungni mayba aan sheegnay haruun oo ururkii menay hool eh ururkii mase haroomo ururkii lee hafiisin iyo hool ku suubsano nana dul haysana dhismooyinkaasi nidin suubiyo sidii ururkii embileerigo nana wasiirka iskul kalani marki lamaadi sukooy mas marki sagaadi sukooy nayba nin lakooyay ani ishe hanin heli budgetkii dhalinyaradaas lanka soo bayfada haruuntaas mise hoolalkaas mise hafiisyo oo ada iska falan
n ciidan gorodni taasay mudane gadoomiye maadaama ay sheegtay inay jiraan xubno oo inqaabilsan dhalinyarada dhiniga walbarashada ama dhiniga caafimaadka ama dhiniga amniga madii laku hadalow caafimaadka iyo walbarashada isin oo ururkii udub dhexaadkan hay bulshada degmada xudur mayse oo muuqada oo ku qabateen
maasha allah iyadaa maatinto horta dhinaca oo caafimaadka gudoomiyaha caafimaadka shaqooyin sheemayba badanaa bahowlada saaray hoogi saaray qeybo nadaafada mise qeybo oo sanitationka townka gudaasha ah mise magaalada gudaasha nadaafooyinka oo faydowrka ah badanaa biyadoo langhelna nadaafadaasna caafimaadkii horta gaabiyay iyada anigo harun oo isbitaal hoyo furadan ma yani isu fura ma iyadan kulamihimsanaatay ani bulshadii maxadiya walal walaay wasaqyo ahoo magaaladaasi bulshada dhakeelagasuubiya use iyadan ku shagay beerta waxbarasho hay sii waday waan gudoomiyaha waxbarashada jaran iskoolad isu furay abaabulay mani dhalinyarada intii walgoratoona walkudhakaasa intii walangoranena walaka baraw ayaa le balaanle jaran iskoole o muuqdo dadlatusukor jaran
tan oo walbarashada haddii una horumarna mudana gadoomiye sida una wada ogsognaba degmooyinkan koonfur galbeed gaar ahaan baa iyo bokool madiili ku hadlow ururada intii badan markaasi tabarmale ama awood dhaqaaleeda weliba sheegtay inay dhinaga caafimaadka xooga saarteen oo weliba dhinaca nadaafada isin ku shaqeysan isin oo urur oo dhalinyaro ah arrintaasna qawadaasan garamaashee kuhelaasan hay-ado ama maamulka ama isinyasi heeselqaan ee markaas arrintaas ka sameysan maadaama howlkasa la qabado iyo leta caqabad ama wal oo dhib ah
sax aad iyo aad su-aalo eedaan fayl umahadsantaa su-aal faylow n ururka dhalinyarada markii hore isu abaabulay ini eego oo isu ku bilaawa wal isu ka bilaawa isi isku kuusay isi isku isku aruriyey kabacda mayla mayla tiigsidayna maamulka iyo hataa hay-ado madii aragayan intii shaqada ururkii haayo mase dhalinyaradan hoolin hayt hooliyo bogen intii ata markii ogaadeen badanaana may buahameenay maamulka degmada cudur ilaa gobol may buaadhaeednen garab surung cudurna koleyse la socotan maamulsha dhalinyaradii iyo bulshada iska hirinyiina dad oo laku taladaayo mase lahakusharaayo mase mae waa isla taladaa waa isla ninay jaantolas la qaaday military iyo boolis iyo daraawishi dhalinyaro iyo bulsho iyo shacaab xalaysi marka qeybta saysaasu oo caafimaadka qeybta shaqeeysa qeybta saasa shaqeeysa qeybta oo waxbarashada sankan iskoolaad oo maylaraayisa iyo fureeno bilaaween oo ilaa hada sii socdaano waaba horumar eed sii dayraha dagaalo kale oo unaatay mase wasaarad mase hataa goof koonfur galbeed ahaan culeyskan oo dagaalo eemameyla ku helaan unaraan majarta laakiin maamulka walasaamiida use hadbeere badanaaba iyada la garab boqdaay iyada nin caawiyaay dhinaca caafimaadka haddii aan keenkalaabama cisbitaalka inkawiimo durgeeka mayba waa cisbitaal oo ururka dhalinyarada dhagaalo isku aruuriyan meenihii lakuka bilaaway ururka dhalinyarada sileyslam ururka dhalinyarada hormuud ku haay dhammaan ururada bulshada degmada xudur dhagaalo isku aruuriyeeno ku soo bilaaween laka bilaaway marka inka damboyta maybu aha hay-adina way la kaaladii cisbitaalkii sideenen ka dadsamey alxamdulilah geeka cisbitaalkasa meenihii cisbitaalninga
madii laku hadalow degmooyinka koonfur galbeed sirooykinka sheegay aqabado badan yaa ku teegin walbarashada caafimaadka iyo weliba dhiniga shaqada gudoomiye adoo gadoomiyin ata ururka dhalinyarada degmada xudur horey ning sheegtay inyo iyin dhalinyaro heegan eh, islamarkaasina anteegan inay shacabsho iyo an adeegan jarana dhalinyaro sihisalqaan eh oo walhabarati deegaanka walhabarati oo ururkiin ku tirsan member eh oo iskoolo sifiri ee wal ka dhikaaya
maxaa boqolkiiba oo banaata dhabtay ku hadal boqolkiiba konton iyo ka erkora dad oo dhalinyaradii kumataaytay walhabaratay hasanagatay magaaladii si mutata waa nimadaasi aan ka sheegaya boqolkiiba konton waa helay laakiin maarnay dad oo badanaa ba- bareefadadii iyo iskuulaadkan kale oo aday shaksiyaad bahaado iskool dawlaba ay haaneen inay iskoolaadkas iyo ku shaqeeyaan mhm
waxbarashada qaybtiya qaybtasani saasu dhalinyaradii qeybo ku hayta balse boqolkiiba konton iyo ere walayata walhabaradaysa mudadawaname aan kaga sheegayahay tawnkas Eh, waliba aan fahmay hadalka ini eh, keliya iyo wallay dhikaayan laakiin hooba dhaqaale lambaahda oo la geliyo iskuulkaasay ini markaasay iyo qeyb un ku hayn laakiin ini iyin dad barayaal eh
ururkii dhalinyarada banaata may ka erey ururkii dhalinyarada dadka wala dadka barow dhalinyarada koda waa ka baratay kooytay dhalinyaradii kumad ee Mhm.
boqolkiiba konton yaa jirta hay kiila fahmi
laakiin dhalinyaro badanoo jirta meenihii iskoolaadka oo meenihii localka ee wala ka dhakaayaan oo saas isku- yani iskooladii caadiga ee saas u- wal baraayaan waan ururka dhalinyaradii lay kumid yihiin mutadawanamo haddii la era boqolkiiba konton yel kale
Eh, guddoomiye dhalinyarada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo la ka qiimee ama iyo inti iyo ambadiin dhalinyaro Eh, madii laku hadalow eh, walbarasho iyo caafimaad degmada waliba waa wal arag isku yar oo hay-adihii maamulkale lakaalada ka hor laakiin walyaabo dhibka ka dhalinyarada oo eh, meel la fadheed waayan oo weliba karafaadahan waliba dhinigii shaqo abuurka haadan dhalinyaradii walhambarati deegaanka haadan dhalinyaradii walhambarane oo muddo ee degmadii ku sugnay ah Eh, dhiniga oo shaqo abuurka kuwaranba eh, ka maamul ahaan oo dhalinyarada kiigin ururka dhalinyarada mayb waa hadanaa oo mini dha- dhaqaala shaqa shaqa abuur wal hay-ado bilaaban oo matsuubiyan jirtay maarana wasaaradu bahaadana mini wal bilaawday jirtay laakiin sidii la fadaay malan helo hay adeeg isuge waayo mayb waxaan kanat oga sida mashruuc oo dad wadanka baraayay oo dhalinyaradaas kum- ee kumada jirtay balse ma- uma makaweelna ani ururka dhalinyaradii le walaaika baro ernosaas mashruucaas laka fuliyey haddii saaska qoytii mayba suubiyaanay bulshada antiya kale iyo ee, kumada ururka dhalinyarada iyo maarne mashruucyaalkaas iskula faa'iidaysadaayeen saas dartiye hata mayba jartay dad laka bari wal kudur oo mashruucaas had laka fuliyey mashruucaas qeyb ganacsiya iyo qeyb farsamo ahayd een, hay-ad laraw soos iyana fuliyaasi mase n g o gu yaroya kugohan magagashay kasyarin gambisanya n dadkiyohay eebtii oo ganacsatada la baray walbeesho ee wala la susiiyey balse dadkii farsamada la baray korontada iyo qeerooyinkaas la baryay ilaa hatu waliyo haayaano meelasay-adaas ku qaadan dhalankoo bahaado mase ku heleen ma jirta
Eh, guddoomiye madii oo hay-ado ama eh, maamul ku hadalo arrimo deegaanka eh, waliba lahmaray ama boqolkiiba een, s- toddobaatan iyo shan iwal ku badan la seeyay muhiimad gaare dhalinyaradii howsha qeyjarta ururkee lahamaree shan qofood oo dhalinyaro eh oo walbarati ama shan qofood dhalinyaro walbaran oo la baro xirfada gacmo hay-ado eh, howlgalow oo shirgadiisan degmada xudur mayse eh, eh, eh, eh, culeys ansaaro ay tahay maadaama ururkii dhalinyarada itin muhiimad gaar in la siinsiyo may may saarwaytan xoogin saarwaytan ani minihi ini isin eh, eh, lasiinku sii haddii dad la shaqaalaysiyo dad walbaradan ama dad walanbaran oo farsamada gacanta la baro oo markaasay hay-ado biyaayaan
doo badanaaba may waa kolley saada la socoto hay-ad labal aragda dad oo an kooban tare ee iyaha ka talagalaasa taradaas haddii labaatan iyaha ka talagale ilaa shan qof mase sedi qof mase afar qof yani dhalinyaradii ku helaasa eebteeda mhm
ururka dhalinyarada badanaa oo degmada xudur usuuba ma isku urur oo beese iyo dhagaalo goon aan weydiiskaasan haynee urur wadankiisa ka hormareeyo ka furfurmeeyo haddana mayba culeyskanka wiino ururka dhalinyarada kusaaran geeka degmada xudur hadii dheera culeyskanka wiino hoolo inka ulus yo hayan wadooyinkaas ururada bulshada guud fadheedayaan balse ma in hoog badana ururka dhalinyarada ka fay safayla taasay isla gorani guddoomiye maadaama isin urur dhalinyaro degmadoo dhan ka magacaaban caasimadan ee gobol dhan isin kusuguntiin guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xogheen weliba xubno kale markaasi isin litin jarana dhaqaale isin isku aruuriyaasan oo mar haddii la era dhaqaalahaas marbad walba fail usadeeri isin geliyaasan meelo arrimo bulshada oo markaasi kor lagan qaado ah
intaa ku mid eh
saan atakan sheegay oo caafimaadka bay sidey ani mootooyin iyo shidaal iyo beebab iyo la baahanyay kashankaas oo magaaladaas ilaku madaas awgiyaw mayb waa dhaqaale ka bahe mhm
arrimaha bulshada waa ay gelina siisi dhiibahayay maybuayado saas ururka dhalinyaradii la hor mase sanitationkaasay haatan hore sii fuliyayaan kastay safayla
dadoo masheer fadahayo madaasadasun wal beeseeda siyayo idion dhaadangnan hayne waa waa townkii baho een magaaladii bahadiyo kashinkaas iyo daladaas kubasadan saasi dhanaasay mhm
tan nabadgelyada hadiisi distoosan ifilkaasinyaa wal ma aha yani qof usan seedayo beesihaana fadele oo horsama mujarta oo maamul mase koof yani wasaarad usoo weydiyayo aan dadka la gorgorta maayo mase safade walay urur dhalinyara codsadahay goyka degmadka codsadahay mayb waa anig eebogan oo waa wal barashada gacanta mase kan hadata basheega siiyo shaqa abuurka ee mhm badanaa bataasa wasiirka naftiisa in ku hayataatea la hadali ereygan kula hadali iyo kuma tahay safayla
marka shaqa abuurtaas iyaga aan ka baahanyin iyaga aan ka baahanyin dad walbaraday ka jaraan dad wal ambarana ka jaraan maadaama dad wal ambar dad wal ambarana ka jaraan ani qeybo oo mashruugaasay badanaa bahelna iyaga aan aan weydiinay wasiirka waa ko ballanqaadi badan oo isku jiraan wili wal oo si toos eh hanbahi male taa yani dhalinyarada gaabkaashan shaqeeya ciidan goroday ee mudane guddoomiye qabay dhati ee barnaamijka dhalinyaradaas la deernay oonu xoogka saarahayna arrimo dhalinyarada ee degmada xodor madii arrintaasi una gudubna ku waranba dhiniga wacyigelinta jarana kulamo isin qawadaasan bulshada noocyada shalgadiisa ha ku qeybgeliyaasan oo isinku ku wacyigeliyaasan arrimo ee dhibaatooyinka tahriibka ina deegaanka lankutabna iyo weliba ina markaas laka dhiiri sidii deegaanka adoo rogto in shaqaysada lahayti Mhm.
jarta jarta jarta nayb ahaa bulshada wal badan oo maaranayo urur dhalinyaro aan horkahay waa guddoomiyaha arrimaha bulshada ururka dhalinyarada hoolis etaa magaalada dhaxtii hata seedaw isku dhaaf anti in isku weere kumadug layayaata hataa anti isu dhexgala bulshada naftiya meelo goobooyinka oo ule me- kastoo isku raranka ahoo mase ga- meenay dadka bulshada ka badanka Mhm.
caanada lay haatoy qudaarta haatoy kawaan haatoy meel alle meeli bulshada inka badanta in iswaygelin kasubi iska deye so nadaafadii guud linku wada shaqeeyo caafimaadkii lindeera
Eh, taas madiinaha ku gudubna si dhiirigelin iyo un helan isdhexgal bulshino unkooya maamulkin eh, oo dhalinyarada degmada xudur ee jarana eh, banooniyaal ama iskaleda dheel isin mar ka dhiirigeliyaasan dhalinyarada oo isdhexgalaasan oo isin qawadaasan maalmo iyo da ama munaasabado kale madila kureew
eeda amaadsanto jarta guud een dhalinyarada may jarta stadium oyo eedan inay agaajisano maalin soomaali mo gobolo yar laku helo taawiye sida elborkii hata ayso mase garoonkii hata aysadaano garoon kubadda cagta een dagaalo malakabiya jarti oo laka laka suubiyey shabaqi iyo lan suubiyey la hagaajiyey jarta koobar la dhakay waa tala ka xisaabtama utanyada dhinaca sportska dhankeynka nagada
unoonka dambeyntii ee haslideerni gudoomiye walyaabo oo ee, ururkiigin kukuduwiyin degmooyin kaleed ama isinka faanasan ma ay
ayada maadsanta walauna kafaanano geeka hudur hadii leer una degmada hudur ururka dhalinyarada degmada hudur walaa usa kafaano mayb waa magaaladii fisilinaytay jid baawur hawalhanku gala injarna oo nani amid iyo suug may taasna keenka adayasa hadii shantarkii mase haruntii oo bulshada mase orstationka la raw wasiir ra-iisul wasaaraha martiisa kooy lug meelku kabaha hamin ata kaseedi ilaa iyo madaxtooyihii nailisu markaasay nanay isuidaay inka dambeyntii iyagoo ee, inka dambeyntii gudoomiye ee, baaqi adag daraasa ee, iyadoo madaasay kadhugunsadaan mas-uuliyiin ciidan badan maamulka degmo kiin haaday ee, maamulka inkasaray koonfur galbeed hataa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaro oo horey aad sheegtay in ballanqaad madaasay usa siin samey baaqi adag dare lahaytay ee, ambaahan ururka dhalinyarada inayla ku kaaw ma ay
oo degmada hudura mase guud ahaan qodolaas degmada Koonfur tii- Galbeed.
degmada tiida
tiiday mayba ciidanku codsadaane mase lamiil garab surma wasiirka an sheegane shaga abuurkaas oo dhalinyarada lansuubiyaayo lakawal baraw eego amnisaasan ku shaqeeyayan oo galab mani hataa walka isu kabaarano walka ogaadano walaagii dhibaatooyinka magaaladaas hakawajahan maadaama istoogiyo fadhiyan galabkaasani ayoo ga'amolayda tila galawn haynayo baarano yani galab sheegayo jaran hay-adi iyo bahaysadaana meelo badan soomaaligeeka muqdisho taalana baydhowna kukoraa eedan jeelaa galabkaasayna ambaahan dadkan oo mashruucyaalkan walbarashada ahoo mase ma- shaqa abuurka ee ani lansuubiyona codsadaan
mudan gadoomiye eedeeda mahadsanto sida ee faaleeniin ku ajiibtay iyo weliba xaalada guud ee ururka dhalinyarada degmada xudur ee xarunta gobolka bokool sidaad madaasayniin kuwarbidi marlamaad iyo mar saddexaad eeda mahadsanta insiin eedaasin kasmaan nagaana sidiisan fursadan insidan inaynu mene walaay una dhabna ku dhiibana idaacada raadiyo arlaadi eedan masantiin salaamana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
eediyada mahadsinya dhugunsadyaala kaasee weliba ay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada xudur ee xarunta gobolka bokool nuur mursal liibaan oo markaasay usa kuwarbiyay ama una ku waraysadaan xaalada guud ee dhalinyarada kusugan degmada xudur usoona sheegay in markaasi jaran horumarada la taabado karo oo ururkaasi markaas iyo qawadan tan ilaa iyo markii landooradii guddoominimada ururka dhalinyarada isaga guud ahaan dhugunsidayaalaha barnaamijkiisin ku dhugunsaadsan radio arlaadi ayaan taha gebagabeena isbuucan waliba hasaaray islamarkaasina intaasiin ku jeediyay anoo esiid cali muuse maxamed atera dhinaga farsamada waliba infidhe saaxiibkay injineer b k intuuna barnaamijka kalnimada reedan kulmaana sidaas iyo ammaana allah didib iyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiid ku wadaale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta didibkiina maaraysta dhambaalkaygu waa baaqe dheeftiisu waa guule dhalinyara kaco toosa didibkiyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku wadaale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta didibkiina maaraysta dhambaalkaygu waa baaqe dheeftiisu waa guud